barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa talaado shan iyo labaatan ay tahay bisha juun sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a dhallinyaro soomaaliya oo magaalada nairobi ee dalka kenya uga socdo tababar ku saabsan qaababka duubista iyo sawirqaadista kaamarooyinka fotografiga nala barayaa hadda loo jarjaro sida loo qaabeeyo editinka ayaa nala barayaa saddex bilood ayay soconaysaa xaruntan aw jaamac waxaan ka u joogaa hadda inaan ka barto fotografiska iyo sida sawirada loo qaado
waxaad sidoo kale barnaamijka inta uu socdo kaga bogan doontaan
qodobo dhowr ah ayaad maqli doontaan dhegaystayaal
codadkaasi heesaha cayaarihii iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
saraakiil ka tirsan dalkaasi iiraan ayaa maanta ku gacan sayray cunaqabateynta cusub ee maraykanka taasi oo ay ku sheegeen inay soo xiriirso waddo kasta oo diblomaasiyadeed oo lagu xallin karay xiisadda labada dal u dhexaysa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay waxa uu ku soo rogay iiraan cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha isagoo si gaar ahna ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan ayatollah cali khameyni trump ayaa seexay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso tehraan iyo khomeyni galaangal kasta oo ay u yeelan karayaan suuqyada maaliyadda ee caalamka xogayaha maaliyadda ee maraykanka stephen mnuchin ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay xanibi doonto balaayin dollar oo hantida iiraan ah madaxweyne trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta maraykanka ee dayuuraddii aan duuliyaha wadan ee daroonka ahayd ee iiraan ay soo riday toddobaadkii tegey dayuuradaasi oo aan nuuca wax ishtaafalataya ayaa maraykanku u sheegay in ay markaasi duulaysay hawada caalamiga ah markii iiraan ay ku soo riday meel ku dhow gacanka hormus ee khaliijka carabta laakiin iiraan ay ku doodayso in ay ku soo xadgudubtay hawadeeda
saraakiisha maraykanka ee caafimaadka ayaa u qoray ciyaaryahanka kubadda koleyga ee hore dikembe mubonto inuu isagu ka qayb noqdo dagaalka ka dhanka ebola ee dalkiisa kongo ka dilaacay master mutombo ayaa cudurkan waxaa la sheegay waxa uu ka gubtay xilligaas sida uu yahay cudurkan ebola ayaa sidii ugu darneyd uga dilaacay gobolkaasi wuxuuna dilay ugu yaraan kun iyo shan boqoloo dada iyadoo ay ku dhacay in ka badan laba kun iyo laba boqoloo dada tan iyo agostadii lasoo dhaafay maanta waxaan idinla hadlayaa aniga oo si weyn dalkayga uga taxadaraya waxaan u baahanahay inaad isaacidaysaan igalana shaqaysaan sidii loo joojin lahaa ebola oo ka dilaacay gobolka waqooyi ee dalkeenna ebola waa cudur jira wakhtigan waxaana aan filayaa haddii aan ballaarino dagaalkeenna waxa uu noqon doonaa mid aan ka wada guulaysano
dhalinyaro ku nool gobolka awdal ayaa magaalada boram waxaay ka hirgeliyeen warshad yar oo lagu sifeeyo dalagyada ka soo go-a beeraha dalka iyadoo dhan kalena ay weli qaybo ka mid ah soomaaliya ay ka jiraan haweeney uu ku shaqaysto xoogooda oo tuma galeyda si markaas loo quto warbixintan waxaa boramo nooga soo diray waryaheena xaashim cumar good
haweenkan waa qaar ku xoogsada xirfad dhaqameed la xidhiidha galka saarista iyo ridiqa midhaha beeraha ka soo go'a waxaanay ugu shaqaystaan si ay nolol maalmeed uga helaan kiishka badarka ah ee kontonka kiilogaram ah waxay khidmad ahaan uga qaataan toban doolar
intee ma- toban doolar lagaa siiya markaad kiish tuntaa markaa maxaad tuntaa arabikida
sareenka wax kasta maalintii mise jawan baad tuntaa ya tunanaysa?
suuraan ka samaynayaa waan karinayaa waan gilgilinayaa buradiyo jiriidhaan u kala saarayaa waan goolobayaa arabqi weeyaan waa cadday
haddaba qaar ka mid a dhallinyarada waxbaratay ayaa iyaguna dhankooda ka fikiray hab ka fudud kana wax soo saar badan habkaasi soo jireenka ahaa waxaanay asaaseen warshad kooban oo midhaha si daqiijisa soona saarta raashin diyaarsan oo midhaha dalagyada dalka ka soo go-a ah sida maamulaha warshadda beexaan maxamed cali xuseen uu uga warramay laanta afka soomaaliga ee v o a
marka aan ogaanay in baahidii marka ay jirto wax marka aan u kurgalnay in la helo qaab ka duwan qaabkii hore wax loo soo saari jiray Eh, matalan dadba ay wax u mataqaanaayay iyagu soo saarin jireen haddii ay tumis noqoto haddii ay noqoto cajiimid haddii ay noqoto in la ridqo marka waxaan door bidnay in warshadani ay howl fudaydiso qaabkii hore qaab ka duwan marka waxaan samaynay eh, dhammaan agabkii eh, barkii aanu helnay in mataqaanaayay eh, laga dhigo eh, budul eh, laga dhigo mushaali laga dhigo eh, shuuro laga dhigo mataqaanay garow oo qofku sidiisa ma aragtay eh, runtii oo aad u fudud eh, laga dhigo waxyaabahaas wadaniga oo dhan aan u bedelno marka qaabka duwan qaabka hore iyagoo ay isla intii waa tahay waana eh, markaa eh, baakadgarayn jirnay oo aan eh, iyaga laftirkoodana aan ka dhigno markaa in eh, shaygii la yareeyo oo cadadkiisii la- eh, cadadkiisu marka way kala duwan yihiin matalan waxay ka kooban hal kiilo laba kiilo iyo badh shan kiilo eh, rubuc baa jira nus kiilo baa jira En, iyadoo marka loo eegayo qof walba baahidiisi inuu ka heli karo oo uu ka dalban karo En, maalinkii marka waxaan ka soo saarnaa milixdoo kale hal tan baan soo saarnaa En, en, budulkoo kale laba tan baan soo saarnaa En, shuuradoo kale en, tan oo wax yar dhiman baan soo saarnaa oo shuradu wax weeye iyadu eh, inta badan waa isticmaalkeedu aad buu u kooban yahay Eh, mushaalida iyada waxaan soo saarnaa laba tan iyo badh maadaama caruurtu ay aad iyo aad eh, xagga isticmaalka waayo mushaalidu xataa waxa weeye waa shayga ugu nafaqo badan oo digir baa ku jirta warshadan beexaan ee soo saarista midhaha beeraha oo moorgaraysan ayaa badeecadaha gaadhsiisa meheradaha ka ganacsada raashinka ee ku yaala magaalada boorama
naasir cumar shugar meherada magaceedana shugar midimaarket banayna waxaan iibiyaa warshadan aytamyada ay soo saarto oo budulka iyo aytamyo fara badan oo wadanigiiya ay ka mid yihiin dadkii waxay kusoo noqdeen wadanigii si fiican bayna loo shaqeeyaa nabadana mar kastana baxana loo keenaa dalabku xoog buu socdaa dadkii xaafadihii oo dhan waxay isticmaalaan budulkan milahana waxaan u sheegaynaa inay dee iyagoo ay la qabsadaan budulkan isticmaalaan sidoo kalena haweenka ka ganacsada midhaha beeraha ka soo baxa ayaa warshadani ka gada raashinada wadaniga ah ee ay kasoo gataan beeralayda
reexaan waxaan ka iibiyaa gorow arabixi sarreen abadi heeb waxaasaan ka iibiyaa iyo iyo misir haashim sheekh cumar good v o a boorama
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
waa hagaag markana kusoo dhowaada codka baxsan ee cumar siciid oomaar iyo heeska barbar
Ayuu ii tuuray barbar
heestaa barbaro cumar siciid omaar ayaana ku luqaynayey dhallinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho oo dhowaan soomaaliya ka yimid iyo kuwo kale oo ku noolaa xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa xarunta arrimaha bulshada ee islii waxa ay ka heleen tababaro la xidhiidha sida wax loogu duubo looguna sawiro kaamarooyinka casriga ah warbixintan waxaa nairobi noogu soo diray khadar maxamuud xareed dhallinyaradan ayaa isugu jira kuwa soomaaliya uga yimid sidii ay u baran lahaayeen sida casriga ah ee kaamirada wax loogu duubo iyo sidoo kale dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaana barnaamijkani oo si bilaash ah lagu barayo dhallinyarada ka taageeraya macalimiin ajanabi ah iyo sidoo kale xarunta arrimaha bulshada ee awjaamac ee xaafadda islii suleeqo cabdicasiis oo ka mid a dhallinyarada sida wax loogu duubo kaamirada la barayo islamarkaana dhowaan ka timid soomaaliya ayaa sheegtay inay go-aansatay inay barato xirfadani kadib markii ay aragtay baahiyo kala duwan oo ku aadan sida kaamirada wax loogu duubo oo ka jira deegaankii ay ka timid ee soomaaliya bismillaah magacayga waa suleeqa cabdicasiis xaruntan aw jaamac waxaan ka u joogaa hadda inaan ka barto fotografiska iyo sida sawirada loo qaado hadda naloo bilaabay oan sugana barashadooda maxaa ku dooratay inaad sida sawirada iyo wax loo duuba aad halkan ku barato waxaan ku doortay mar aan ay joogay soomaaliya ayaa waxaan la kulmay inan wadaad ah oo rabta arooskeeda inuusan nin soo gelinin rabtana in laga duubo oo ay arooskeedii sawiradiisa xasuus u haysato sidaa darteed gabadhii waxay fursan weyda akhiiran in nin ajnabiya usoo galo marka markaan arkay caqabadaas waxaan dareemay in loo baahan yahay gabdho sawira qaada xiliyo badan oo kala duwan waxna duubi kara oo dadkooda caawin kara ama bilaasha u caawiyaan ama tadawacnimo yani xiliyada wax dhacaan oo kale ee qof dhibaataysan inaa soo sawidhid oo warbixin kasoo gudbisid ama inaa sidaasoo kale aroosyada iyo dadkana aa gabdhaheena ragga ajaanibta ka caawiyo marka laga soo tago inaad arooska iyo ka caawisid ma ku fikiraysaa inaad wax duubito ood xog soo gudbiso ama adduunka aad la wadaagto ama dadka aad la wadaagto haa waa ku fakeraya insha allah xogtaas inaan duubo oo soo gudbiyo si kasta aan kusoo gudbiyo ama hab shaqo aan ku samaysto ama hab mutadawacnimo ah oon basharka ku caawinaya ha ahaato waan ku fakeraya inaan duubo oo soo sawiro waa tahay marka inta badan waxaa la yidhahdaa dumarka oo kaleeto kaamirada iyo inay wax duubaan iyo xoogaa culays iyo dhibbay dareemaan ma aaminsan tahay horta qof kastoo rag iyo dumarba dhibtu way ka hor imaanaysaa waana loo kala jilicsan yahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay go-aanka iyo qaraarka inuu aniga iga soo baxo oo hadda anay go-aansado dee dhibta iima muuqanayso xiisadani oo socon doonta muddo dhan ilaa saddex bilood dhallinyarada ka faa'iidaysanaysa waxaa ka mid a cabdirasaaq cabdulaahi jaamac oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii islamarkaana la barayo sida casriga ah ee wax loogu duubo kaamirada magacayga cabdirasaaq cabdilaahi jaamac seeraar baan ku magac dheerahay marka fotografigaana la barayaa sidii sawir iyo video sawirada loo jarjaro sida loo qaabeeyo editinka ayaana la barayaa meeqa beri baa la- waxaana la barayaa saddex bilood ayay soconaysaa maxaa ku doorateen in la- maxaad u baranaysaan waxaan u baranaynaa dee maadaama aanu nahay dad rag dhallinyaro ah oo mustaqbal iyo future leh oo wadanka magaranaysaa dee inay wax kusoo kordhiyaan ama shaqo helaan doonaya oo aan wax xirfado gacanta ah laga qabto aan lahayn sidaa awgeed waxaan doortay inaan photografka barto oo aan ha sawir qaada noqdo ha as adaa mudan saaxiib aad iyo aadna waan ku salaamayaa xafse aadan maxamuud oo ka mid a dadkii soo qabanqaabiyey barnaamijkani kana socota xarunta dhaqanka aw jaamac ayaa sheegtay in dhallinyarada kaamirada keliya aanan la baraynin ee sidoo kale la barayo sida ay dhallinyaradu usoo gudbin lahaayeen macluumaadka kala duwan ee ka jira deegaanadooda sawirqaad basna kuma saabsan wuxuu ku saabsan yahay siduu qofku sheeko u sheegi karo waayo isliioo kale xaru meeshaan deganahay inta badan dadka sheekooyinkeena wax- dad kala sheega marka workshopkan waxaa la barayaa siay soomaalida u sheegi karaan sheekooyinkooda iyo si isku say isku expre- eh, si ayaga isku sharaxi karaan meeqa ardaya ka qaybgelaysa hadda waxaa ka qayb galaysa labaatan arday oo subax kasta imaaday saddex saac ilaa lix saac marka annaga waxay noo tahay farxad inaan arday saas u dadaalayso oo ayagana rabaan inay bartaan say sheekooyinka een, dadkooda u sheegi karaan ka qayb qaataan marka ma si bilaasha lagu barayaa ha traininka si bilaasha noogu- noogu sameynayaa baan- baan u baraynaa ardayda Ee, waxaana la siinayaa kaamerooyinkooda ay qaadanayaan ayaga waxaa loo diray inay ay casharadooda banaanka soo sameeyaan inay dadka sawir inay meesha banaanka sawiro kasoo qaadaan kala baro maxaa ku doorateen inaad bartaan eh, xirfadan dhallin- dhallinyarada waayo maanta waxa waaye waqti waxaan joognaa horta communication era joognaa waqti wax kasta ku saabsan yihiin een, in sawir qaad marka haddaad maanta fiirisid xagga social mediada wax kasta sawir waaye haddaad fiirisid een, xagga een, journalismka oo kale photography wuu badan yahay marka markii aan markii dhalinyar badan bartaan photographiga wuxuu waxay tusaysaa waxay waxay tusaysaa community inay sheekooyinkooda sheegaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahimow qadar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya xareed oo kasoo diray magaalada nairobi markana bal dhinacii ciyaaraha isboortiga waxaa noo haya wariyaheenna magaalada qaahira xuseen sahnuuni
qaybo ka mid ah is-aragga koowaad ee cayaaraha tartanka kubadda cagta ee koobka qaramada afrika ayaa xalay ka dhacay garoomo ku yaala magaalooyinka qaahira iyo suwaysa xulalka qaranka ee dalalka ivory coast iyo south africa oo ku wada cayaaray garoonka assalaama ee magaalada qaahira ayaa wada cayaaray cayaar adag taasoo ay ku dhammaatay hal iyo eber oo ay guusha ku raacday xulka qaranka ee dalka ivory coast xulka qaranka ee dalka maali ayaa gaaray guul aad u weyn kadib markii uu afar iyo hal uu kaga adkaaday xulka dalka muritaaniya oo ku cusub cayaaraha qaramada afrika sidoo kale xulalka dalalka tunuisiya iyo angola oo caan ka ah koobka qaramada afrika ayaa barbardhac galay kadib markii cayaar adag ay ku wada cayaareen garoonka suways stadium ee gobolka suways taasoo si weyn ay u daawanayeen bahda isboortiga ee qaaradda afrika haddaba cabdikariim mire dhoore oo loo yaqaano shabaasha oo ka faalooda arrimaha isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya cayaaraha koobka qaramada afrika ee xalay ka dhacay dalkani masar Ivory Coast iyo South Africa gruubka waxay ku jiraan D waana gruubkaas gruubka dhimashada la isku raaco waayo gruubka dhimashada inuu yahay ama group of death Eh, waxaana kula wada jiro gruubkaas Morocco iyo Namibia Ivory Coast eh, South Africa yaa dheerayeen maanta Ivory Coast ayaa hal ku badisay Eh, South Africa waxba ma lahan oo hal eber looga badiyay South Africa ciyaar kulul waa dareemi kartaa ciyaar kulul ahayd oo hal eber ay ku dhamaatay Eh, ciyaartaas eh, South Africa looga badiyay hal eberka waxaa la dhaliyay lixdan iyo afar daqiiqadii lixdan iyo afraad ayaa la dhaliyay Khadija nin la dhahay ayaa dhaliyay Eh, waa dareemi kartaa marka ciyaartaas waxay ahayd ciyaar aad u adag oo xamaasadna lahayd waana laga dareemaya garoonka way taageerayaal badan a imaadeen ciyaaraha kale way ka dugnaayeen south africa horta waa waa eh, wa- way fiican tahay koox adag waaye oo wadan adag waaye laakiin inta badan waxaa waaye iyada ma ku guuleysato wadamada africa oo waa looga fiican yahay ku guuleysiga koobka africa Ivory Coast waa eh, xul ama Cote d'Ivoire si loo yaqaano waa wadan caan ah oo marar badan ayuu ku guuleystay ciyaartooy badan aya oo caan ah ayay leeyihiin sida Yaxya Toure, Kola Toure way badan yihiin Eh, dad badan kasoo baxeen oo Man City u dheeri jireen iyo Arsenal Tunisia Angola eh, ciyaartaas ayadana ciyaar waxay ahayd aad u xamaasad badan oo aad eh, u adkeed Eh, waxay ku dhamaatay xal iyo xal ayay ku dhamaatay ciyaartaas Tunisia waxay ku hormartay goolka oo waxay dhalisay soddon iyo afar daqiiqo penalty ayay ahayd toddobaatan iyo saddex markay mareysay daqiiqada toddoba- saddex iyo toddobaatanaad ayaa la barje- aa la bareejeeyey oo gool barbardhac ayay keensadeen kooxda angola ay u baxayeen jelma nin la dhahayaana u dhaliyey oo u dheelo eh, kooxda ee wadanka angola marka hal iyo hal waaye aad ayayna u adag tahay gruubkaas oo hal iyo hal ayay ku dhamaatay Eh, waxaa laga warsugan waxaa waaye ciyaaraha kale soo socdo maxaa yeele ciyaartan waxay ahayd gruubkooda waxay ahayd ciyaaraha ugu horreeyay ee dheelaan Eh, waxaa u dhiman laba ciyaar kaleeto labadaas ciyaar ayaa lagu go-aamin doonaa inay usoo baxayaan iyo in kale ciyaar kale oo ayadana aad eh, u adkeed ayaa maanta dhacday Eh, ciyaartaas waa mali iyo mauritania mauritania inta badan laguma yaqaano inay eh, imaato eh, koobka africa cup of nation Eh, afar iyo hal ayaa looga badiyey oo maba isleeyihin hal ayay keensanaysaa laakiin way keensatay hal gool ayay keensatay mali kubadda cagta waxay ku yihiin dad aad u wanaagsan waaye afar iyo hal ayay ku badiyeen oo soddon iyo toddoba dadka ciyaarta markii Maris Diab ayaa u dhaliyay penalty ayay heleen oo rigoor ayaa heleen Mariga ayaa dhaliyay Traore ayaa ku xigiyay konton iyo shan daqiiqo markii mareysay Traore ayaa ayaa markaa haddana ta labeeyay toddobaatan iyo afar markii mareysay ayaga eh, Mauritania xarka gool ay heleen ay- waxay ahayd penalty ama rigoor ayay ahayd waxayna dhaliyeen toddobaatan iyo laba daqiiqo Eh, marka waxa la saadaalinayo waxaa waaye Mauritania wadan oo aad u daciif ah xagga banooni marka laga hadlayo Eh, waxayna u badan tahay in gruubkaas eh, ka hari doonaan saadaasha sida dadka baroonika falanqaysa leeyihiin waxaa waaye gruubkan waa iyada ayaa ugu liito marka waa gruub e waa tunisia angola mali iyo mauritania maanta ayaa la filayaa inay dhacaan qaybo ka mid ah cayaaraha ugu adag oo ay wada ciyaarayaan xulalka cameroon iyo geni iyo weliba gaana iyo beniin kuwaasoo isku fara saaraya garoonka ismaaciiliya stadium oo ku yaala gobolka ismaaciiliya oo dhaca dhinaca waqooyi bari ee dalkani masar cayaaraha tartanka koobka qaramada afrika ee sanada ka ayaa ah mid aad u xiiso badan waxaana ka qaybgelaya afar iyo labaatan dal halka markii hore ay ahayd lix iyo toban dal waxaana ka mid ah dalal aan weligood ka qaybgelin koobka qaramada afrika xuseen saxnuuni v o a qaahira
saxnuuni aad ayuu u mahadsan yahay markana kusoo dhowaada jaceylka xogtiisa ah iyo yurub genyo
jacaylka xogtiisa xantiisa ma hayne ilayn xuja weeye xakaara naftaada ilayn xuja weeye xakaara naftaada jacaylka xogtiisa xantiisa ma hayne ilayn xuja weeye xakaara naftaada ilayn xuja weeye xakaara naftaada sidii xaysrooba intuu igu ximay xanuunka jidhkayga sidii xaysrooba intuu igu ximay xanuunka jidhkayga kayga kayga alla kayga sow xadkii ima dhaafin sidii xaysrooba intuu igu ximay xanuunka jidhkayga sidii xaysrooba intuu igu ximay xanuunka jidhkayga kayga kayga alla kayga sow xadkii ima dhaafin maxaan xalay toosay gogoshi xajin waaye oyhooy maxaan xalay toosay gogoshi xajin waaye ummadu igu reebay reebay la reebay ayaan allaayaan ayaan la xaraamaya anigu maxaan xalay toosay gogoshi xajin waaye ahaa maxaan xalay toosay gogoshi xajin waaye ummadu igu reebay reebay la reebay ayaan allaayaan ayaan la xaraamaya anigu xusuusta jacaylka intaa igu heestaasi jacaylka xogtiisa waxaa ku luqaynasay yurub genyo iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen zahra cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan daadure ee farsamadii jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo xusuusta jacaylka intaa igu xeeran ilayn xana weeye xuruufta iley haa ilayn xana weeye xuruufta ileeya haddan xalu raadshay xaqiiqa magaadhin guddigan u xil saaray haddan xalu raadshay xaqiiqa magaadhin guddigan u xil saaray saaray saaray u xil saaray xeerkiisa ma qaadin haddan xalu raadshay xaqiiqa magaadhin guddigan u xil saaray haddan xalu raadshay xaqiiqa magaadhin guddigan u xil saaray saaray saaray u xil saaray xeerkiisa ma qaadin maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye hoyhooy maxaan xalay toosay gogoshii xajin waaye ummaddu igu reebay reebay la reebay ayaan allaayaan ayaan la xaraamaya anigu maxaan xalay toosay gogashii xajin waaye ahaa maxaan xalay toosay gogashii xajin waaye ummaddu igu reebay reebay la reebay jacaylka xogtiisa xantiisa ma hayne ilayn xuja weeye hakaara naftaada ilayn xuja weeye hakaara naftaada jacaylka xogtiisa xantiisa ma hayne ilayn xuja weeye hakaara naftaada ilayn xuja weeye hakaara naftaada sidii xaysrooba intuu igu ximay xanuunka jidhkayga sidii xaysrooba intuu igu ximay xanuunka jidhkayga kayga kayga alla kayga sow xadkii ima dhaafin sidii xaysrooba